wasaaradda cadaaladda awqaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan la qaadatay qaar ka mid a hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada shirka ay ku yeesheen magaalada kismaayo ayaa waxay wasaaradda cadaaladda awqaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ay diiradda ku saareysaa sida ay hay-adaha u daryeel lahaayeen carruurta agoontaahi ee ku nool magaalada kismaayo kulankan ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiiro odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a hay-adaha ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cusmaan jaamac ayaa wuxauu ku dhiirigeliyay hay-adaha in ay la shaqeeyaan wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland waxaa sharafiya inaan ka soo qayb galo shirkan looga hadlayo arrimaha diinta iyo cuqaafta cadaaladda ay ka shaqaysay wasaaradda kuna taageertay hay-adda la yidhahda siif taas oo aada ay u dardarwelinaysay markii ugu horreysay agoonta iyo waxqabadkeeda waxaan ku boorinayaa hay-adaha samafalka dhammaantood inta ka shaqaysa samafalka dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka jubbaland idil maxamed mursal ayaa bogaadisay qorshaha kulanka looga hadlay yaasha waxaan sidoo kale aada ugu bogaadinayaa shaqadii ay waqtiga gaaban ku qabatay wasaaradda cadaaladda maasha allah waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hay-adda jiif ee barnaamijkan saakay qabanqaabisay ama lugta ku lahayd ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland oo soo xiray shirka ayaa wuxuu ka hadlay waxyaabihii looga hadlay kulanka labada qodob waa isxog wareysi midka koowaad midka kalena shaqooyinka ay wasaaradda wado qayb ka mid waa shaqooyinkan bal mowduuca maanta uu ugu muhiimsan yahay mowduuca agoonta hay-adda siif oon isleeyahay muddo badan aan ka wada shaqeynayn barnaamijkanka wasaarad ahaan markii ugu horreysay shaqadii aan kuley isla qabanay iyo xareynta agoonta waxaa isdhihi karaa laba kun iyo labaatanka laba boqoloo cunug aan ku bilaabnay xareynta annagoo runtii ka tashanayna qaabkii iyo nidaamkii iyo meelaha laga kala keenayo oo labaas boqol oo inta badan xeryaha qaxootiga laga keenay waxaa noogu xigtay saddex boqol oo iyadana laga keenay xaafadaha magaalada kismaayo caruurtaas iyo waalidiintoodaba runtii wasaaradda iyo siifa ka wada shaqeynaya waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo hay-adda siif shaqooyinka ee runtii aan isleeyahay haddaan ka hadlayna inay yihiin shaqooyinka noogu muhiimsan aan ka wada shaqeynayna